munaasabad lagu qabtay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bokool ayaa diya laba boqol oo neef oo geel ah loogu kala wareejiyey beelaha jilible iyo luway oo wadadega deegaanada wilaayadaasi tirada geela ee reer jilible lagu wareejiyey waa boqol iyo konton neef halka kontonka kalena lacag ahaan loogu wareejiyey beesha jilible munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool waxgaradka labada dhinac iyo sidoo kale owliyaa udamka ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa kusimaha malaaqa guud ee beesha jilible aadan aadan keyr walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allaha soo nicmeeyo shey fara badan ninka nacmeey nicmatul islaam waliimaan allihii ninka nacmeeyaa mahadmudum ilaahay subxaanahu watacaala nacmooyin shey mayba kumadaha nacmadan haddi una roogn allah hantadan maysku koyn yale haskulgulgaas maysku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshayaalla ka hukume iisaasba ka koyta ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaxdheyday lamadii walaala jirible i luwaay shaqaaqooyinka ku dhaxdheyday awkeed maybaa ku dhiiday ini walaayada islaamka nashalgobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo galanta dhulka inayska rugin nashal qobati iyo aragaase maxadwiin mudun oo nashal reebtay walaalahana iuna walaa nashal tartiirti masaalixina dhataana dhegti khiyaare may la ogiyaaha maadaama arrintaas dhiidi walaayadii may ninka weertay masaalixi ninka weerti islaaxada nin galli ee wal nashal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababayaana nin xukumi lama boqolo neef diyaala nin xukumi qaadani unuun yoona qaadaday alxamdulilah ilaahayaa kama hadsan intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaang mahadnaqaan ilaahayaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi shee cusmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaala se oo walaalka sheegi ee gaali isuga haye lamada boqol haaye yaa geeka maalintagna nii wareejiy gaali isugahay qoblooni jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona ulayska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku agbalnay ku qaadani ilaahay ajarsho habadi ulays saaranga haay unuuna xag una lena haay diinka ilaahaya walla kashal qaadadi gaali isugahay la wareegni jazaakumullahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka manaaqyada beelaha luwaay iyo jilible ee diyada loo kala qaaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam ilaahay aan mahadnaqaan ilaahayna waafaji iimaanka islaamnimada amniga intibana waafaji ilaahay aan mahadnaqaan maxadliin kooba korna ilaahay isku leh bacdallaahi mayaan mahadnaqaana xarakatu shabaab mujaahidiin yaan mahadnaqaana oo hooskan geekuuna hersadahayno shareecada islaamka lakafuliyahayo xaqii dadki la saarena kusheenahaytu dankiilakalahayna la siiyahayo nagaana walaayada bakool oon horeeyo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo juhdi badanka bii barnaamijkan lamadan qabiil oo eednan ka shaqeey hogaankuusan horeeyo gobolka aan mahadnagaana may kale aan mahadnaqaana lamada degmo maxaafado ku dhisan aan mahadnagaana degmada xuduriitanti jeeglow bacdallaahi dhammaantiyo mahadsanyiin tan kale maan mahadnagaanaya qabaa'ilkii raggii la dili ku dhaladeen ilaahay hangna hariisu qabiilkii oo raggaas ku dhaladi sabari sabar jamiila lahasiya raggii dhammadiina ilaahay hangna hariisa yoona deris wanaag iyo may ka ogna dad faylahanga ka ogna maadaama dad yoo la dilay sabareen eedaan ka mahadnagaan tan kale qabiilkii xaggan lagalaha isku sheanaysuinan mahadnagaan dhammaantiyo lankii holan ha dhiibin ilaahay holajayn barakaay dadkii kaadawn ilaahayn baraka xaq lakalahaya isku sheana anama inta ka wareejiyahaaye boqoli konton neef gaale beelle reer luwayaa laku xukumi lama boqol neef gaale muddo lama bilood haddii laku roogi ku hor yaa laku xukumi muddadii liin qobdeena binaadan leena walyar hanidama beryaal ani darsami boqoli konton nool neefa noola ka sheeni oo sidii liinsaariya shareecada sheegdee inta kalena bees ahaana ka dhiibi beesa dollaraa ka dhiibi wala inka qiimaya walaalada ka heliini ilaahay an barakaay walaajo gaalaas may ka wareejiyey beele reer jilible oon horeeyo suldaan eedin eedin iyo malaaga aliyow madyarow oo ugaaska beelea suun iyo suldaanka ku samaajiya lankii suldaanka haya ka wareejiyi ilaahay hasiinka anfaal lahaa eedaana siinka mahadnagee abaal badanaana sheegadaana ilaahayaana ka mahadsan in sinanis dhawaayo ti iska lahaani waa rilankii soortiliin ku saari hati iskala haynaw safayla ninku ninku luwareegdan hoolayin unun walay sheegnay insha allah walaa yarohasin kula dayna ka raal lahaadoy inta kale may sheegi doono insha allah dardare yarka darey in daris wanaajiga la wanaajiyo daaqi ilaahay isku leh langna ma leh langna ma diidi karo insha allah walaayadan dheegaydaba in daris wanaaga la suubiyo dhulkan ilaahay baa sheegayna anfaceyhi dhul wiimu daaqani anface duugani anface noolola ka dhagadahay ilaahay baa sheegay dhulkan noolnana na anface dhamnona na anface ilaaro talyaani wal suuriya dalka murmo dhabsheelata insha allah odayaalku ma wada shaqeyn doonaa daris wanaag waana may ballan qaadanaa in dhinninkan wax dukuleed walan kuu maaldo doono binaadan leena dhinninkan in walan kuu maana jeelna isina insha allah siin sabar taan siin kama hadnagaana in dhinninkiina isina insha allah ku dadaalan daris wanaaga wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allaha soo nicmeeyo shay far badan ninka nicmeey nicmatul islaam waliimaan allihii ninka nicmeeya mahadmudum ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin sheemayba kumadaha nicmadan haddii una roogn allah hantadan maysku koyn yeelay hasqulqulgaas maysku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshiyaala ka hukume iisaasba ka koyta ilaahaya ka mahadsan alxamdulilah khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaxdheyday lamadii walaala jirible i luwaay shaqaaqooyinka ku dhaxdheyday awkeed maybaa ku dhiiday ini walaayada islaamka nashal gobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo galanta dhulka ina iska rugin na shal qobati iyo aragaase maxadwiin mudum oona shal reebtay walaalahana iyo una walaana shal tartiirti masaalihana dhataana dhegti khiyaare may la ogiyaaha maadaama arrintaas dhiidi walaayadii may ninka weertay masaalihi ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababayaana nin xukumi lama boqolo neef diyo ala nin xukumi qaadani unuun yoona qaadaday alxamdulilah ilaahay yaa kama hadsan intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaang mahadnaqaan ilaahay yaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi shee cusmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaal se oo walaalka sheegi ee gaali isuga haye lamada boqol haaye yaa geeka maalintagna nii wareejiyi gaali isuga haye qobloonii jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona ulayska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku agbalnay ku qaadani ilaahay ajarshoo habadii ulays saaranga haay unuuna xag una lena haay diinka ilaahaya walaka shal qaadadi gaali isuga haay la wareegni jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka waalidiinta ee owliyaa u damka ah oo hadallo kookooban fagaarihii diyada lagu kala wareejinaya ka jeediyey salaamantin salaamba'adaje dadkii la dili xaglaan laka dili lama bogol halaad yas adangnani wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaa ka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaan waleydi islaamka diidi in hukunti dadki xaglaantilika dili galantaa ka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diidalin hukumi oo harakadan hukuntay oo islaamidan hukuma oo reertijeeglo hata geeka maalintan shoogn oo sa'adangna hergelohayn saasa kama hadnagaan alxamdulilah sabarki ilaahay nasey yaa ilaahan kama hasagna taasna ilaahan kama hasagna tan kale waalidiinkii iyo walaas amaarkii alla jaree waliyada islaami iyo aan kama hasagnaa taasna yaani taasna iyadan kama hadayaan sabar ilaahayna sii intay dhimatiin sabar jafiid allah noosii intay dhimatiin kutaab jumudig allah kusii tan kala walaadiinka ana geeg maylini hukum maynini wareejiyey lama bogol halaad lamaadi bogol halaad ana madar uriimada leere bogol hal neefa ku laha bogolkaas neef yalli i wareeji taasaan taas inta roogdona markaatana ku ate awlaadinkii iyo waalidiinkii i ilaahay marshii ulmaabdiinkii oo arada roogi ya taasna geekan kama hadnagaane waan markaatana ku eyin dadkii walaalahe oo dirisahay oo jiiraamahay oo antiis adanka bilaawatoona nabadgaadaan oo taasna inaskama hadiyaan ilaahay diinki inaskama hadiyaan oo sabarka inaskama hadiyaan taas aan ka sabaraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markana waxaad maqli doontaan kelimadii dardaaranka ee munaasabaddaasi uu ka jeediyey sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bokool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا وآخرا mahad bilow i dhammaad an lahayn ilaahay aan sugnaati allah subxaanahu wa tacaala nicmooyin fara badan oo lahantarihi korna Eh, wa in tacuuduu nicmatallahi laa tuxsuhaa sida usan arri ilaahay ninka nicmooyaan ka mahadnagaana nicmada islaamnimada iyo amniga iyo nabadgelyada iyo istiqraarka iyo shariicada islaamka oo la maamulow la tadbiiqiyo la hergeliyow iyo cadowga allah subxaanahu wa tacaala la dagaalamow shacairta islaamka oo la oogow allihina waafajiyaan mahadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala may baan mahadnagaane Eh, beelaha walaalaha ah Ee, hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqa dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigyo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantilalahaye laha sugaayey laha diigsadaaye iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muxaram kun afar boqol afartan iyo li iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah een, xarunta gobolka bakool ama wilaayada islaamiga bakool Ee, labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ah dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay ee, la dili lama qof walaal ee muslume جزاكم الله خيرا جيكن إلهي ما يبن وافجي قوب جوك أنا مرخاتك وأنا إن شاء الله تعالى إن بالي خير لوا إلهي بركايا مدنتي لنقبض شريعة الإسلام كون حكمتي هولا يوك حكمتي إي مدنتي لنقبض إن إيد معنا نسكيل قامها كده دالين وقالوا إن هذا أرقاها إن انتروك بقول يو كونتون نف يهد انتروك توالالو لكوريجي كونتون ما يلنكوريجي بس هان قيمة هان لنكوريجي سالك كشال بهي جزاهم الله خيرا خيرا لنا إيد يدان كما حد نغان بيال لواي gaal hadda meelashaani koley arag haytan insha allahu tacaala gaal oo ilaahay barkaaya may waa cidii qaadatin ilaahay in barkaaya sidii la fadaay ya kashaana jazaahum allahu khayran iyadan ka mahadsanyiin muduntii iyo waqtigii naftiya diyooyinkii isdabajiid ee daba dheeraada jaranoo todoba sana laba sana saddex sana afar sana laar jari yaana mahayna muduntii lanqobadii iska helgaameen way balana ka mahadsanyiin jazaahum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolasho ilaahay in barkaaya mooradii ha ku saareenna shariicada islaamka tadbiiqiyaayana xoolo moorad ha ku saareen ilaahay in barkaay ziyaado bedela ilaahay siiyo dadkii gaadadeegna may ballanaa ilaahay subxaana watacaala aan barkaay may kaloo yaan intanka mahad nagaane beela reer jirible ee jazaahumullahu khayran geydhi afar gamaas oo yoona runtii lama qof laku dili galantiyo reer badan shariicada islaamka xukunta meenoo ka qanaceen walaahi shariicada ilaahay oo xukuntiina sugaayeen wilaayadu aan daba fadheedeen oo maxkamaddii ha ka daba feeleen gacan dhaaf kale aan suubin dul qaadano sabareen yoona way ballanaa jazaakumullahu khayra jazaa inta dhimadeen unu dhonga noo dhimideen ilaahay subxaana watacaala jannatulfirdowsi ilaallah ka waraabiyo wali yoo dhaafeen ilaahay wal barakale ka waala jazaakumullahu khayra jazaa intaas intaas walaalayaal mayle ka daray oo keliya anoo fursadda ku faa'iidaysato samaha jarjaran sa haddaunan roogna maha jarjaran dadaa la dili jari bilaa macana yaa umutalan dhamaayo jara walhaas ugu jari wal isdhamaayo jari wal diila rawn maaba jarnab walaa yaro mayla raayi ba amadowto lag shalgaadaw yalan ka dhomba dhiigjay baadoo leyb galaas diidiis dhow may gala jartay baado intan hadda may roog lama boqoloo neef gaale ya taas marka may waa maxaasinta shareecadan ya kuma dhata walaada gaalada haniinwedo dimuqraadiyada la guraayo sankan noo geliyahayo may la raa unuuna diidagno diidni lano dagaalamayn isku difac ahayna dimuqraadiyad dalku malka hergeliya un lana may la faday dadka dhiigjo in maanaa shimbir la dili oo kale isku nagadan hudur nagadan lanki landil may la raa wal hiray habsi kukum lan lan dilaw la dilaw maaba lab dastuur jaba ma ku qoran laakiin shareecadan may bana siiday walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab in qofka marka qoobus qof dilo lan qisaas awliyo damka kiirinta hoobus diigaade hoolay gaadaran hoolashay gaad hoobo cafiyo mutlaqeesiyo hoolanan gaadane walna lanka qisaaseen yaanan banaanta khiyaaraadkii marka sidiid hayn ko kumid ah haddaan roogno xafladugna may bua xafladii lanbalansanaay wareejintii xoolihii diyid haayeen oo reer jilible laku wareejiyaay oo reer luwayn ha wareejiyaan xafladii waan roogna taas marka may bakakoytay nicmada islaamka kakoyt dhiiga shuhadada kakoyt cadowga ilaahay marnaa ee lala dagaalamaayey dada marka may la rahay tadxiis u biyan naftiyo guuraan oo ilaahay dartis imbiyan ya marka arantun kakoyti mama jarajarna gaalana ma ogol hadda may muqdisho meegaa laka laka dhamaayahay hudur meegaa laka dilohay lama boqol neef iyo boqol neef gaale shal gaada wargdana ma jarta mana wal dile odayaala fadheedaan bes may la rahay may nin herahay inta may goobjoogin haay aan wal in sheegin hayn aan surnaay lama beelood oo daris ee walaale ee soomaali ee weliba reewun ah iyo wal dildhaa mari isdilen haanoon afara laku dili haanoon lami laku dili bilaan laha farahumaayina jarta may la rahay marka xeer meelo maana nana deersiyey una roognimayayd ada meegaalkoo dili afar anana meegaaloo dili lama inastuur lama lama inastuur ma heeri lama qof diidi oo iilad diidi la sheega un magaagle meeta hano ba'mudowta lag shalgaada bilaanta la farhumaayo meegaa un inta- adan intaasu adan intaasu inastuur yaa han heereegnama hershoysi taasa marka goobjoogn hay dhegdeeka dhigay walaalayaal marka may waa dulligaas iyo liidanaashadaas ya gaalanayna doonahay walan niildamaasanyin intaasu laakiin shareecada tagmay bua wayhaaba ilaaliyaas may ku mid aha dadka muslimiinta diintii oo ilaaliyaas naftiyo waa ilaaliyaas markaas qofki qof dil wal dile walkisaase hoob wali owliyudamka afiyo dhiig ku qaado diig ku qaado neen isku bannaan diinta la ilaaliye oo nafta la ilaaliye qofka muslimka ee maalshiya la ilaaliye oo meba la ilaaliyey nasabjee la ilaaliyey iyo abtirshiye erdajee la ilaaliye oo may la ilaaliye aqlijee la ilaaliye maandoorigii iyo darooqidii waxyaabihii dhan oo daruuriyaatu lkhamsa wala mujaahidiinta inteeganyiin oo dagaalama hayaan may waa ilaalinta shantaas shay oo dhammaan shareecada samaawiga ilaahay hadejii dhammaantay oo ilaaliya jiraan taasaa mujaahidiinta inteeganyiin inoo ilaaliyaan lanka naftis lankaad gudubna diintis lankaad gudubna maalshiya inbadbaada lankaad gudubna erdajey iyo sharaftis maanaa ilaahay la ilaaliyo maskaxdiis iyo maanja iyo aqlijeyna la ilaaliyo muslimiinta way ballanaa insha allahu tacaala shareecada islaamkana deeqta oo bol isku qabsada laazim adduunyada la roogo walawala isku qabsada khilaafa kooya laakiin bug iyo galan bug maya macnaa gaangaad maya waa in shareecada islaamka lahaan daawooda shareecada islaamka hoob lahaa huguntuma فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جزاكم الله خيرا دقالداس marka la afu fahay oo la hashido hay in isku jarnan isku ilaalinaan ku digtoonanan qabaa'ilka muslimiinta oo Soomaaliyeed gaar ahaan wilaayada Islaamiga Boqol baaqaas aan jeediyaan جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم eed eed han dhawaayana xafladun qiimaha badan oo kumid ah shaairta islaamka oo lu muujiyo kumid ah in una ku qayb galna eed eed aan ka faraasagna إن شاء الله تعالى هوب ورهن دقلنا كتاب إلهي هنقدان ميلا مرجين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته